tii saxiixatun waarid shay caynahoo muuqda oo qadarkii intuu qaadanayay la eg taasi waa iska saxiix taasi waa iska saxiix masalan laba inan buu lahaa isla markaa guri iyo gaadhi isku qiimaana wuu ahaa suhi hebella waxaan siiyey gaadhiga hebella waxaan siiyey daarta ayaanu dardaarnay hebella gaadhiga hebella daarta hortu taasi dhinac waa ka saxiix buu yidhi laakiin taftaqiru ila lijaaza waxay u baahan tahay laakiin inay ogolaadaan inay ogolaadaan ayay u baahantahay fil asax haddaan qabanno maxaa yeelay dee ujeeddooyinkiiba isku khilaafayo waxaa laga yaabaa gaadhigan iyo gurigan inaan isku manaafic ahaynoo mar gaadhigu wax roon yahay oo mar gurigu intifaac roon yahay oo ayaa laga yaabaa sidaa daraaddeed ijaaza ayay u baahantahay aanigu wuxuu leeyahay waxaa ka horjeedaa maya waxba uma baahna xuquuqdoodii shaygaa laga tegey shaygaa tarikada qiimaheeda ayay hayde caynteeda ma ahayn mar hadduu qof waliba qiimihii qiimihii uu helo waa soconaya wallahu aclam watasixu wasiyadii waxay ku ansaxdaa bilxamli urjiif in la dardaarmo way ku ansaxdaa wayushtaradu waxaana la shardeeyaa infisaaluhu inuu soo socmo xayan isagoo nool i waktina uu ku soo socmo yuclamu la ogaanayo wujuuduhu jiritaankiisa cindahaa waktigaa dardaaranka agteeda uu jiray waxau sheekhu leeyahay wasiyadu waxay ku ansaxdaa shay majhuul ah oo laga jaahil yahay sida xamli iyo uur oo kale oo masalan ninkuu yidhaahdo waxaan dardaarmayaa yacnii neefkaa xoolahaahi wuxuu caloosha ku sido oo ama uu uurka oo keliya un dardaarmo ama uu maca hooyadii raaciyo way ku bannaan tahay iyo xataa waxaanu dhiibi karayn iyo wax ka lumay iyo yacni way u sugan tahay qofku inuu dardaarmo waxaa haddaba la shardiyaa buu yidhi wasiyadu markay xamliga ku ansaxaysa ee urjiifka dardaarankiisu ansaxayo waxaa loo shardiyaa infisaalu xayan waa inuu soo baxo isagoo nool infisaaluhu xayan bimacnaa isagoo nool waa inuu soo baxaayo uu soo dhashaa liwaqtin yuclamu wujuuduhu cindaha dee wakti la og yahay inuu jiray markaa dardaaranka waa inuu ku yimaadaa xilli la ogaan karo inuu xilligii dardaaranka jiray waa inuu ku soo dhashaa isagoo nool markaas ayuu dee noqonayaa shay dardaaran gala oo musaabihigii markaasuu ku dhawoobaya masalan dee markii ay addoon iyo waxa inkaasa ay ahayd ee uurka ay ku siday dee iyadu waa lixdii bilood iyo tafaasiisha aynu soo marnay weeye haddii masalan dee xoola ay tahayna dee dadka ahlu khibraha ee aqoonta u leh ayuunbaa la weydiinayaa kuwaas ayuunbaa dabeedna sheegi kara xilliga uu ilmahaa ama neefkaa dhashay la odhan kara xilligaa dardaaranka ugu jiran iyo ma jirin ayaga ahlu khibraha iyo dadka aqoonta ulan baa loo celinaya markaa taas ayuunbaa shardi ah infisaaluhu xayan isagoo nool inuu soo baxo liwaqtina uu ku soo baxo yuclamu laogaanayo wujuuduhu cindaha xilligaa inuu jiray inuu joogay wa bilmanaafici manaaficna way ku ansaxdaa wasiyadu wakadaa bihamaratin midhana waa kula mid aw xamlin ama uur sayaxduhaani soo darin doona fil asaxi asax haddaan qabanno waxau sheekhu leeyahi wasiyadu waxaa kaloo ku ansaxdaa manaafic siday acyaanta ugu ansaxdo ee shay cayntii loo dardaarmo odhanaya shayga gaadhigaasaan dardaarmay gurigaasaan u dardaarmay neefkaasaan u dardaarmay siday acyaantaba ugu bannaanayd bay manaaficdana ugu bannaantay gurigaa manfacadiisa ayaan u dardaarmay gaadhigaa manfacadiisaan u dardaarmay addoonkaa manfacadiisa ayaan u dardaarmay yacnii way iska bannaan tahay taasi maxaa yeele manaaficdu dee waa wax ciwadba la qaabilin karo oo wax la qaabilin karo sidii acyaanta oo kale kadaa saasoo kale waxay ugu ansaxdaa dardaarankii in la dardaarmaa midho iyo uur iman doona iyo uur iman doona geedkaasi wuxuu midhayn doonaa hadda midho ma lehe wuxuu midhayn doona aan u dardaarmo neefkaasi wuxuu uuraysan doono ee uu rimi doono dhali doono ayaanu dardaarmay sida sax haddaan qabanno way iska bannaanyihin maxaa yeelay wasiyadan iyo shaygan dardaaranku wujuuh fara badan oo qarad iyo kada ay ku jirto ayuu iska ixtimaalaayoo dadka ayaa loogu dhimrinayaa markaa shay macduum oon hadda laba haynin dardaaranku uu ku ansaxaa sida uu shay majhuuloo laga jaahil yahay ba ugu ansaxayey taanigu wuxuu leeyahay ma ansaxayo oo tasarufkii baa dee wuxuu keenaya wax lagu tasarufayaa inuu jiro dee halkana ma jiro markaa ma ansaxayo bise uu qowlka asaxa ka soo horjeeda leeyahay wa biaxadi cabdayhi labadiisa addoon midkood inuu dardaarmaano waa bannaantay wa binajaasati nijaase inuu dardaarmaano waa bannaantay iyo xillu uxalaaliyaha alintifaacu bihaa in lagu intifaaca wadaalika mihaalkeel kelbin mucallamin waa ay wax la baray wa zablin iyo qashinkii ama gudaafadii wa khamrin muxtaramatin iyo khamrin muxtarama xurmo leh waxuu sheekhu leeyahay waxa kale ku ansaxdaa shay mubhama shay mubhamahoo aan la cayimin way ku ansaxaa dardaaranku oo waa maxay dee laba addoon buu leeyaho mid ka mida inuu idha mid ka mida ayaanu dardaarn laba awr baan leeyahay mid ka mida ayaanu dardaarn inuu yidhahdo saa u ibhaamiya way iska ansaxaysa maxaa yeelay dardaaranku dee shay laga jaahil yahayba waa ku ansaxaysay oo shay yar qarsoonna ma raadaynayo markaa ibhaamka yar qarsoonkaasi waxaana cayimaya ninka waaridka ayuunbaa cayimayo odhanaya haa wasiyadiiyo dardaarankii u qaado waxaa kaloo ku ansaxdaa buu yidhi binajaasati nijaasana way ku ansaxdaa in la dardaarmo laakiin yaxilul intifaacu bihaa dee waa inay wax nijaaso oo intifaac geli kara ay tahay wix nijaasa ahaada lakiin waa inu intifaac geli karaa oo waa maxay ka kelbin mucallamin dee waxa weeye masalan waa ay wax la baray oo kale ayga wax la baray way ku bannaanay yani waa shaygu waa nijaas laakiin waa shay wax la baray oo intifaac buu leeyahay oo waa lagu ugaadhsanayaa oo waxbuu kuu ilaalinayaa mar haddii uu sidaa yaho kelbi mucallamo wax la baray uu yahay walow nijaas ahada in la dardaarmaa way iska bannaantahi kelbi mucallami dee ikhtishaasna waa gelayo qofkan uu gaar yahay isla markaa dee waana wax laga dhexlayo ikhtisaaska maalkana waa la iska dhexlaa waxa ikhtisaaskii qofka uu ku gaarka yahayna waa la iska dhexlaa wa zablin wa tasiixu binaxwi zablin zabligana way ku ansaxaa zabligu waxa weeye waa gudaafadii ama qashinkii siiba yani waxaa digooyinka iyo waxyaalaha noocaasahee masalan beeraha iyo loo isticmaalo ee sidaa nijaas iyo gudaafadda waa iyagana in la dardaarmaa way bannaan tahay ama masalan dee harag mayto oo kale oo la megdinayo masalan bakti dee waxa hidib ama wax baktiyey oo loo qaadayo xayawaan iyo masalan bisaas iyo waxaad haysato ama eyo waxaad haysato aada u qaadanayso yacani shayga waa shay nijaas ah laakiin intifaac buu leeyahay mar haddii hadday waxoogay diga ay halkaa u tuulantay ama waxoogay qashinahoo masalan dhulkii wax ka tarayo zaracii ay ka faa'iidayaan dee wuu dardaarmi karaa oo shay intifaac buu leeyahy zaracii ayaa lagu nafaqaynayaa taa dardaarankeeduna waa ansaxayaa wa khamrin muxtaramatin khamro muxtaramo ah khamro xurmo leh iyadana dardaarankeedu waa ansaxayaa oo maxay tahay khamrada muxtaramada ahi khamrada muxtaramada waxaa la dhaha masalan waa wax casiir la yska tuujistay oo marka hore casiirnimo looga jeedo dabeedna intuu khamiray khamri noqday nabiidkii oo kale zabiibta ayaa laga tuujinayey mar haddii khalnimo loo samaystay khamrada waxay dhahan waa khamra muxtaramada ee khamro xurmo yar labay yidhahdaan laakiin marka horeba haddii khamranimo loo samaysto ayada hayr muxtaramaa la yidhaha waajib waxaa in la daadiyo walow awsaa hadduu dardaarmo bikelbin ay ayuu dardaarmay min kilaabihi aydiisa ka mida oociya axaduhaa midkooda ayuunbaa la siina fain lam yakun lahu kelbun haddaanu ayba lahayna laqad dardaarankiisaasi wax iska laaqiya ayuu noqonayaa ee walow kaana lahu maalun hadduu maal leeyahay iyo kilaabun ay wasaa bihaa oo aydii uu dardaarmo oo ama bibacdihaa barkeed uu dardaarmo fal asaxu asaxa way nufuuduhaa inay dardaarankaasi fulayo wain kaurad haba badato oo waqallal maalu maalkuna ha yaraadee waxau sheekhu leeyahay hadduu nin dardaarmo ay ka mida ayaalkiisa wuxuu uhi ninkaa hebel la yidhaahdo waxaan u dardaarmay ay markaa aygaasina dee waa aygii lagu intifaacaya masalan kii wax la baray ee ama zarac ilaalinayey ama lagu ugaadhsanayey ayuu u dardaarmay markaa ay unbuu yidhi ayadiisa ka mida ninkana ay waxoogaya buu leeyahay oo codiya kaa waxaa la siinayaa ama cadaa wuxuu siin axaduhaa midkood ayuunbuu siin ama codiya waxaa la siinaya ninkaa loo daray axaduhaa midkood ayuunbaa la siin axaduhaa aydaa midkood oo ninkan ninka dhintay dhexlayay ayuunbaa mid ka mida siinaya oo u dooraya haddaba haddaanu ayba lahayn buu yidhi ay lagu intifaacaba ma lahayn xilligaa uu geeriyooday laqad wasiyadiisaasi waxay iska noqonaysaa wax laaqi ah wax laaqia ayay iska noqonaysaa oo dee ay loo soo iibin maayo ilaa ayga in la kala iibsadaa may bannaanayn marka ay in la soo iibiyo ayaan suurtagal ahayn markaa mar haddaanu ay u joogin wasiyadiisa iyo dardaarkiisa shay iska laaqia ayuu noqonayaa walow kaana lahu maalun wakilaabun haddaba wuxuu lahaa maal iyo ay xoolana waa leeyahay ayna waa leeyahay wasaa bihaa dabeedna aydii oo dhan buu nin u dardaarmay oo bibacdiha ama barhkeed buu nin u dardaarmuu yidhi saddex ay ama afar ay baa ninkaa hebel u dardaarmay fal asaxu nufuuduhaa asax waawey dardaarankaasi inay fulayso oo ninkii aydaa la siinayo dee muntafacay wax taraysaa waase goorma waa la siinayo waa fulaysaa waa in kaurad waqalla almaal walow aydaasi haba badnaato xeradhan ha ahaato maalkiisuna haba iska yaraado oo tee dhegley raashinaba ha ahaada maalka uu haystaaye aydaa hadduu barkeed dardaarmo ama uu dhammaanteed wada dardaarmo waa la siinayaa oo dardaarankaasi waa soconaya maxaa yeelay dee waxaa la doonayay uun marka masalan ninkani wax dardaarmayo wixiisa saddex marka loo qaybiyo laba ahaani inay dadkan dhaxalkiisala u hadhaan meel ka midana uu dardaarmo dee maal yar walow dheglay raashinana ha aatee ayaa boqol ay ka qiimo badan maxaa yeele aygu waxa qiimaha uu leeyahay ma jirto markaa sidaas ayuu leeyahay waa ku fulaysaa dardaarankaasi oo kuwaas ayuunbaa la bixinayaa ayadaasoo dhan intay kale waa u saaraysaa aaniga markaa qowlka asaxa ka hor jeedaa wuxuu leeyahay me waxaa laga soo qaadayaa ninaan wax hoolaa lahayn dabeedna aydaa saddex meelood marka loo qaybiyay meesheeda ayuun bay wasiyadii ku guntamaysaayoo ayuu la fulinayaa isagu saas ayuu leeyahay walow awsaa hadduu dardaarmo bitablin durbaan ayuu dardaarmay walahu isagiina waxaa u sugnaaday tablu lahwin waa waxaanay tumaan yacani kuwan yani baanboydayo ayuu aada ugu egyahay tablu lahwin iyo wa tablun yaxilu اlintifaacu bihi wuxuu leeyahay mid dheel iyo ciyaar loogu talagalay iyo mid ay xalaal tahay in lagu intifaacaa oo ka lagu intifaaco waa maxay ka dabli xarbin dee waa bahalkaa la tumayo xilliga dagaalka wa xajiijin iyo dabliga baaqa xumilad waxaa lagu xambaaray cala haaniye ka labaad ee walow awsaa hadduu dardaarmo bitabli lahwi laqad wasiyadiisaasi waxba kama jiraan ilaa an salaxa inuu u suubamo lixarbin dagaal aw xajiijin aba baaq inuu suubamo mooyaane laqwi bay noqonaysaa waxau leeyahay sheekhu ninkii sii dhimanayay ayaa wuxuu dardaarmay dabli dabligu waxa weeye waa waxaan la tumo ee la garaaco siiba kanay markaa meelahan gashadaan ee ay baanboydu ku garaacdo baduba iyo baalka yar yacni kaa weeye markaa durbaanun baynu iska odhanaynaa ayuu yidhi ninkaa hebel ha la siiyo waxaanu leeyahay dabli lahwi iyo dabli ay bannaan tahay in lagu intifaaca mid lahwi oo dheelka iyo isagu waxaa lagu tumo heesaha iyo imtixaanka oo lahwiga ay ciyaarta iyo dheelka loogu talagalay iyo mid ay xalaal tahay in lagu intifaaca oo ka ay xalaasha tahay in lagu intifaaca waa dabli xarbin waa kaa dagaalka la garaaco dee beriyaa horaa la garaaci jiray imka waxba lama garaace ama waa dablu xajiij xajiijna waxa weeye waa beryaha hore dee awrta la ranayay dee qaafilooyinka iyo ummadu israacayeen ayaa dee marka la degayo iyo marka la guurayo iyo durbaan baa jira in la garaacdo oo markaa marka dee la kacayana waa la guurayaa ka dhigan marka la degayo la soconayana waa la degayaa ka dhigan ayaa jiray markaa labadaba ninku waa leeyaho kan dheelkan iyo wax lagu tuntana ninku waa haystaa kan kale ama dagaalka loo tumo ama baaqa lagu sameeyana labadaba waa haystaa dabeedna wuxuu mid ka mida ayuu dardaarmo u uhi ninkaa xabad durbaanaha la siiyo xumidat cala haani dardaaranka waxaa lagu xambaariyay unka labaad ee isagu xalaasha ah ee ama kaa dagaalka ama kaa baaqa ah ayuunbaa lagu xambaarayaae kaa baasee ibtilaysan isaga lagu xambaari maayo maxaa yeelay dee si dardaarankiina u ansaxo isla markaa ninkani dee abaalmarin buu doonayaa thawaabuu ilaahay kaga doonayaa dee wuxuu abaalmarin ka helo oo lagu ummaddu ku intifaacayso ayuunbaa markaa dardaarankiisii loola kici ee mid dembi uga socdo loola kici maayo walow awsaa biabli lahwi haddaba hadduu dardaarmo kaay lahwiga iyo dheelka ayuu dardaarmo uhi ninkaa xabaddaa gitaarka hala siiye buui laqad laqwi bay noqonaysaa dardaarankiisaasi leanna waa macsiyo waataynu nidhi waxa dardaarankuna macsiyo ma galo leanna baalkani in la burburiyaabay ahayd gebigiisaba iibkiisana waataynu soo marnayoo waxaa lagu dheelayo ma bannaanayn qowl baa lahaa may haddii la burburiyo oo wuxuun ka soo baxayaan maali iibkiisu waa ansaxayaa haddii kalena ma ansaxayo laqad bacsiyo lawaasiyadiisi laqwi bay noqonaysaaoo macsiay noqonaysaa ilaa an salaxa lixarbin aw xajiijin inuu dee u suubamayo oo laga dhigi karayo durbaankii dagaalka ama kii baaqa ogeysiinta guuritaanka iyo digitaanka in laga dhigan karayo mooyaane kuma bannaana faslun fi lwasiyati bizaa'idin cala huluث wa fii xukmi ijmaaci tabarucaati maksuusa fasalkan wuxuu inooga hadlayaa sheekhu bal qofkii oo dardaarma saddex meelood wax ka badan saddex meelood wax ka badan dardaaranka waataynu soo tilmaannayoo mar waxaa loo dardaarmaa cid dhaxalka wax ku leh marna waxaa loo dardaarmaa ajnebi cid aan dhaxalka wax ku lahayn cidda dhaxalka wax ku leh marka wax loo qof dhaxalkiina wax ku leh haddii wax loo dardaarmo waxaynu idhi waxay ku xidhan tahay inta kale dhaxal kale in wax loo dardaarmo inay ogolaato hadday ogolaadaanna waa soconaysa haddii kale ma soconayso cidda ajnebiga ana ee aan iyadu dhaxalka wax ku lahaynna waxaa la shardiyaa inaan saddex meelood ow meel aanay ka badanin maalkiisa markaa wuxuu sheekhu uhi yembagii waxa habboon an laa yuusiya inaanu dardaarmin biagara wax ka badan min uluثi maalihi maalkiisa saddex meelood marka loo qaybiyo meel wax ka badan inaanu dardaarmin baa habboon fain zaada hadduu kordhiyo oo waradda alwaariثu kii dhexlayeyna uu celiyo intii ziyaadada ahayd badalat waa buraysaa fi zaa'idi intaa dheeraadka ah waa ku buraysaa ee wain ajaazahu hadduu banneeyo faijaazatuhu bannayntiisaasi tanfiidun waa fulin wa fii qowlina cadiyatun maya waa bixin mubtada'atun oo la bilaabayoo hadda ninkan ka timi waalwasiyatu biziyaadatina laqwun bay iska noqonaysaa waxa uu leeyahay sheekhu waxa habboon oo fiican inaanu ninku dardaarmin maalkiisa saddex meelood marka loo qaybiyo meel wax ka badan inaanu dardaarmin ayaa sunnahoo wanaagsan maxaa yeelay xadiidkii saxiixayn waa garanaysaan uu sacd ibn abilwaqaas yidhi rasuulka ayaa isoo booqday sanadkii xajatlwidaac u dhacay aniga oo xanuunsanaya waxaan ya rasuulallaahi waad aragtaa xanuunkay haya aniguna waxaan ahay buuhi nin xoolo u saaxiibahoo xoola leh in qurhown baanan dadna leehayoo cid kalena ma jirto haddaba maalkayga saddex meeloodow laba ma sadaqadaystaa buu yidhi wuxuu idhi maya haddee wuxuu idhi fa shadru kalabadh ka waran wuxuu idhi laa maya kalabadhna ha sadaqayn waxaan uhi fa huluth haddaba saddex meeloodow meel ka dhig wuxuu idhi ahuluth markaa wa huluthu kaiirun ow kabiir huluth haa sulusku waa badan yahay ama waa weyn yahay ayuu markaa rasuulku raaciyey markaa sidaa daraaddeed ayay yidhaheen waxa habboon inaan laga badinin weliba waxa uu sii raaciyey inaad ka tagta dadka ku dhaxlaya ayagoo aqniyo ah oo xoola haysta ayaa kaaga khayr badan inaad ka tagta ayagoo fuqaraahu dadka dawarsanaya dee markaa dardaari kan mooyaane qofka ilaahay hanti uu siiyey marka horey u habboon tahay inuu waqfi iyo wax dee aakhiro u anfacaysa kasii samaysto oo barh ka waqfiyo barhu ka sadaqadaysto tanaynuise maanta dul taagannahay waa dardaarankii uun inkastay nasiib darratoo maanta dadka loo qariyayoo aada arkayso ummad boqol guri leh oo aan mid qura ilaahay hortii geysanin oo ka dhimanaya oo qaar aan abaal ugu hayna ay uga dambaynayan xisaabtoodiina isaga ay qiyaamaha saaran tahay marka haddaba yanbagii an laa yuusiya biaktara min ulusi maalihi fain zaada haddaba hadduu kordhiyo saddex meeloodoo meel ayuu ka kordhiyey saddex meelood baynu nidhi meel ayuunbuu dardaarmi karaa laakiin intiibuu ka kordhiyey waxaynu soo tilmaannay intaa korarhsiimada ah ee uu saddex meelood u meeshii dhaafiyey masalan saddex milyan bay hayd wuxuu ka tegey dee milyan iyo shan boqol suluskii milyan buu ahaa milyan iyo shan boqol buu dardaarmay shantaa boqol waxaa la weydiinayaa dadka waratadiisa ha dhaxlaya ayaa la odhanayaa saddex meeloodoo meel buu xaq u lahaayoo waa milyankaa shantaa boqolee dheeraadkuu ku darayna miyaydun iska sii daynoo dardaarankaas iday ku socon mise waydun ishortaagi oo dhaxalkaydu ku darsan iyagaa la doorgelinayaa haddii markaa fain zaada hadduu ka kordhiyo buu yidhi suluskii buu ka kordhiyey wa raddal waarisu ninkii dhexlayena wuu celiyo wuu diiday intii dheeraadka ahayd badalad way buraysaa fi zaa'idi inta ka dheeraadka ah saddex meeloodoo meesha inta ka dheeraadka dardaarankuu ku buraya ijmaac ahaan maxaa yeelay waa xaqiisii waa xaqiisii oo way ku buraysaa mar hadduu isagu sortaagay badala fi zaa'idi waa intaa haddaba wain ajaaza buu yidhi waa banneeye masalan dad wada qaangaadhahoo wada caqligoodu caadi yahay waana way banneeyeen waxay idhahdeen shantaa boqolla waanu ogolayaa dardaaranka ayana ha raacdo halkaasay haddaba khilaaf geliyeenoo ay leeyihiin sii dayntaa shanta boqol uu sii daayey ee uu ogolaaday ninkan dhaxlaya ama dardaarankii unbuu fulinayaa kowdha mise isagu wuxuu bixiyey weeye markaasaa qowlka hore wuxuu leeyahay faijaaza wain ajaaza hadduu banneeyo faijaazatu bannayntaa shanta boqol uu sii daayey tanfiidun waa fulin kii muusiga ahaa ee dardaarmaya tasarufkiisii unu fuliyey ayay noqonaysaa tasarufkiisaasina wuxuu ku taagnaa dee ijaaza iyo bannayntaa wa fii qowlin cadiyatun mubtada'atun qowl baa wuxuu leeyahay maya ee bacdamaaba ninkaa shanta boqol ayu muusiga ee dardaarmayay ay u socon weyday isaga halkaasay kaga joogsatee waa wax bixin ninkan waaridkaa ka bilaabantuu isagu bixiyey shantaa boqol wafii qowlin cadiyatun mubtada'atun min alwaarisi bay ka bilaabantay xaggiisa ayay ka timi isagaa markaa shuruuddeedii ayaa loo fiirin waalwasiyatu biziyaadati lagwun qowlkan haddaynu ku soconno qowlkanunba hadalkaasi daba socdaa wa fii qowlin cadiyatun mubtada'atun weeye waa siismo la bilaabay oo ninkan waariska iminka isaga uu bixiyey wlwasiyatu biziyaadati lagwin intan dheeraadka haddaba dardaaranku dardaarmayna iska laqwi weeye ee ninkani wuxuu bixiyey weeye markaa qowlkan dambuunbay daba socotaa hadalkaasi wa yuctabaru lmaalu maalkana waxaa la fiiriya yowma almowti maalinta dhimashada waqiila waxaa le yowma alwasiyati m maalinta dardaarank ayaa la fiirin waxaa isweydiin leh laba xillaa kala jira xilli uu qofkani dardaarmayey iyo xilliguu geeriyooday markan maalka la leeyahay loo eegayo waxaanuu dardaarmay waa maalka saddex meeloodoo meel la odhan galayaa waa xillima qowlka hore wuxuu leeyahy wayuctabarulmaalu yowma almowti maalintaa uu geeriyooday ayuunbaa maalkiisa la fiirinayaa oo dabeedna la odhanayaa waar maalkiisi maanta waa imisa waa intaa oo wuxuu dardaarmayna waa inta waa intaas saddex meeloodka markaasaa la eegayaa oo masalan haddii uu dardaarmo isaga oo dee masalan boqol dollarba haysta ayuu dardaarmo wuxuu dhintay isagoo kun dollar haysta imika ayuunbaa kunkaasunbaa uluska loo eegayaa saddexda boqol laga bixinaya iyo xogayga oo xilligaa u geeriyoodun baa la eegayaa xilligu dardaarmay maalka laga fiirin maayo wa qiila yowma alwasiyati maya ee maalintuu dardaarmay ayuunbaa maalka laga fiirinaya misaalkeena waa la dabagedinayaayo boqolkii dollar unbaa la odhan maxuu ulus ah oo waxaanuu dardaarmay ulu boqol dollar uluskeed ma yahay mise ma aha ee xaggan dambe la eegi maaye boqolkaasi leeyahay isagu wa yuctabaru waxaa laga fiirin min aulusi uluska waxaa laga fiirin ayada noqoda cidqun xorayn culliqa bilmowti geerida lagu xidhay iyo wa tabarucun nujizan la gooyey fii maradihi intuu xanuunsanayay ka waqfin iyo wahibatin iyo wacidqin iyo waybaraa-inba weeye waxaa ku wanaagsanaan lahay maanta fiqiga addoonka in laga saaro maayo addoonba ma jiro dadku mama fahmayaanba marka ilaahay addoon keenay in dabeetna lagu soo celiyo kutubtaba addoonunbaa ka dafa oo weliba ugu axkaam adagu aan la fahmaynba wuxuu yidhi sheekhu wayuctabaru min auluثi ayضan cidqun culliqa bilmowti dardaaranka waxaa laga fiiriyaa ulu baynu nihi saddex meeloodoo meel ayuunbaa loo eegaa inuu yahay waxaa kaloo ulu ahaan loo fiiriyaa o la yidhaha saddex meeloodka ma ku jira cidqun culliqa bilmowt hadduu ninku masalan addoon uu lahaa oo addoonkiisii markaa uu yidhaahdo markaan geeriyoodo ayaad xor tahay markaan geeriyoodo ayaad xor tahay buu yidhi waxaa loo fiirinaya xagga uluka ayuunbaa looga fiirinaya oo masalan hadduu addoonkaasoo keliya lahaa dee addoonka saddex meeloodoo meel baa xoroobaysa markaa had iyo goorale waa kaydhaa kutubta yaryar waa ku aragteen baan filaya markay umuwaladada iyo kala sheegayaan mudaberka mudaberka waxay dhahdeen isagu ulus buu ka xoroobaa mudaberada umuwaladana waxay dhahdeen ra-sumaal bay ka xorowdaa markaa haddii addoonkaa xornimadiisa geerida lagu xidho yidhahdo idaa midtu fa anta xorun see kaa mudaberkaha weeyaan uluskuunbaa laga fiirino hadduu ulus noqdo wuu xoroobaya wasiyada ayuunbuna nuuc yahay wa tabarucu nujiza fii maradihi waxaa kaloo uluska laga fiiriyaa tabaruc iyo waxbixin uu jaray intuu xanuunsan nujiza macnaha tanjiisku waxa weeye waa cadamu tacliiq oo markaan waxba lagu xidhin isagoo xanuunsanaya oo maradulmowtkii ku jira ayuu waxbixiyey hebel kunkaasaan u hibeeyey ka waqfin wuxuu ihi daartaa waan waqfin wahibatin wuxuu ihi kaa gaarigaasaan u hibeeyey wacidqin addoonkaa waan xoreeyey waibraahim wuxuu ihi kaas milyan baan ku lahay waan ka daayey waanu xanuunsanayaa wax alliyaaliya wixiina waa wuxuu wada gooyey dardaaranaan ma aha wax mucallaqana mahay waa wuxuu wada fuliyey nujiza tanjiis uu ku sameeyey wada fuliyey oo waxa wuu waqfay kan wuu himeeyey kan wuu xoreeyey kan wuu ka daayey tabarucaadka noocaas ah ee xilligaa qofku uu xanuunsanayo dhaca ayagana waxaa laga fiiriyaa uun ulus baa laga fiiriya xagga uluskaa laga eegaa oo qofku inta uu nool iyo inta uu fay faye qabo wuxuu leeyahayba hadduu wada bixiyo badhna waqfo badhna bixiyo badhna xoreeyo badhna sii kala daayo cidna ma qabsan karto laakiin mar hadduu maradulmowt ku jiro xanuunkii uu ku geeriyoonayo hadduu ku jiro meel unbaa maalkiisa loogu ogolay inuu ka bixiyo ama ka dardaarmo ka waqfin wahibatin wacitrin waibraa'im waida ijtamaca marka ay kulmaan tabarucaatun waxyaalow hor alla geystay baa kulmay mutacalliqatun bilmowti oo geerida ku xidhan wacajaza huluu saddex meeloodkiina way ka caajistay bal waa adeegay fain tamaxada hadduu badax tirma alcidqu xoraynta uqrica waa loo qorriy aw kayruhu xoraynta waxaan ahayn baa badax tirmay qusida hulu huluka ayaa loo qaybin aw ama huwa cidqi iyo wakayruhu baa kulmay qusida bilqiimati qiimo ayaa loogu qaybin wafii qowlina yuqadamu lcidqu xoraynta ayaa la hormarinaya waxau sheekhu leeyahay waxa kulmay dardaarankiisii waxa ku kulmay tabarucaad waxyaalo uu hor alla geysanayo oo geerida ku wada xidhan mutacalliqa bilmowt wuxuu dardaarmay iyo wuxuu bixiyey ninkiina fii marad ilmowt buu ku jiraa wacajasa thuluth thuluthkiina wuu ka caajisay macnaha siduu uga caajisay saddex meelood meel way ka badatay wuxu weeyaan saddex meeloodoo meel way ka bateen oo thuluthkii ma wada oofinayo waxan bal waa adeegi wuxu uhi fain tamaxada alcidqu haddii ay cidqigu badax tirmo haddii ay yihiin addoommaha xorayn qura hadday tahay wuxuu uhi markaan dhinto xor baa tihin tobaneeye addoon buu lahay wuxu uhi markaan dhinto xor baa tihin uqurica waa loo qori tuuri uun hadday saddex ahaayeen uu yihi saddexdiinu waa xor baa tihiin waa loo qori ridi oo kaay loo qori ridku u soo baxo ayuunbaa xoroobaya hadday saddex ahaayeen hadday labiya ahaayeenna inta ulu ka noqoto ayuunbaa ka xoroobaysa uqrica fain tamaxada hadduu badax tirmo oo waxaanuu sameeyey ee geerida ku xidhan cid qura ay tahay fain tamaxada alcidqu hadduu badax tirmo oo xorayn keliya u yahay uqrica aw ayruhu tamaxada waxaa badax tirmay tabarucaatun ayruhu ayruhu wixi waa tabarucaad aan xorayni ku jirin qusida ulu uluka ayuun baa loo qaybin oo qiin ahaan baa loogu qaybinaya ama miqdaar ahaan sidii masalan dee targe dadkii daynta lahaa loogu qaybinayay masalan wuxu uhi ninka hebel la yidhaahdaa waxaan siiyey waxaan u dardaarmay boqol ninka kale hebel la yidhahna konton baan u dardaarmay ninka kale hebel la yidhahna konton baan u dardaarmay xoolihiisii markii la eegayna saddex boqol bay noqdeenoo boqol weeye ulukii saddexdii nina muxuu dardaarmay mid boqol midna wuxuu dardaarmay konton midna konton waxa ka bixi karaana waxa weeyaan waa boqol keli ah waa loo qaybin oo kii boqolka u dardaarmay konton baa la siin labadii uu min kontonka u dardaarmay min shan iyo labaatan baa la siin usida ulufku waa caynkaa aw huwa wakayruhu haddaba waxa kulmay cidqigii iyo huwa cidqigii iyo wakayruhu ayaa kulmay masalan wuxuu hi ninka hebel addoonka hebel la yidhaha waan xoreeyey oo uu dardaarmay ninka zayd la yidhaahna maalan boqol buu leeyahay buuli qusida ulukaasunbaa bilqiimati isna loogu qaybin qiima ahaan ayuunbaa loogu qaybinayaa marka aw huwa wakayruhu waxa kulmay baanu nihi cidqigii iyo kayrkii wuxuu dardaarmay masalan ninka hebel la yidhaha addoonka hebel la yidhaha waan xoreeyey buuli ninka zayd la yidhahdaana boqol buu leeyahay waxaanu nihi labadooda qiim ahaan ha loogu qaybiyo oo masalan hadday qiimuhu boqol yahay ulukuna haddii masalan ulukii waa boqol addoonka qiimihiisuna waa boqol zaydna boqol buu u dardaarmay markaa addoonka niskiin aha ma hadduu qiimi addoonku boqol yahay addoonkana niskii baa xoroobi ninka zayd la yidhahna kontonun baa la siin sidaasuu boqolku markaa noqonaya labadooda cidqigiina bar baa laga soo qaadaya kii kale wax loo dardaarmayna bar baa isna loo soo qaadaya wa fii qowlin yuqadamu lcidqu qowl wuxuu leeyahay cidqiga ayaa loo hormarinayaa ow munajazatan bay ahaatay mid la jaray een iyadu geerida ku xidhnay qudima alwalu falwal midba miduu ka horeeyaa loo hormarinaya xataa yatima aulusu intuu ulu ka dhammaystirmayo wuxuu hi masalan tabarucaadkaa ruuxani mutacalliqatu bilmowt geeriday ku xidhnay tani waa munajaza oo wuxuu xoreeyey wuxuu waqfiyey wuxuu sadaqadaystay weeye qudima alawal falawal midba midku ka horeeyo ayuunbaa laga hormarin xataa yatima ulu intuu uludku ka dhammaystirmayo hadday xorayntu horreysay waa la waa la sii dayn waqfigaa ku xigay waa la sii dayn midba miduu ka horeeyey ayuunbaa lagu ayuunbaa lagu xigsiinayaa wallahu aclam marka waxau sheekhu yidhi haddii ay dardaaran ku kulmaan tabarucaad macnaa waxyaalo qofku uu hor aan la geysanayo oo ku xidhanna geerida saddex meeloodoo meel maalkiisana ay ka badato oo uludkii uu ka yaraado haddii xorayn khaliga ay tahay waa loo qoridaya uqrica buuhi haddii masalan xorayn iyo wax kale ay isu jiraan uludkii ayaa loogu qaybinaya haddii uu masalan aanu cidqi ahayna tabarucaad kale yahayna uludka ayuunbaa loogu qaybin waxaasayuunba xagga qiim ahaanama miqdaar ahaan laga fiirinaya suluska loo qaybinaya intii sulus noqota ayuunbaa dabeedna baxaysa ama waxaa kale iyo hadday cidqigu kulmaanna qiim ahaan ayaa loogu qaybinaya qowlna wuxuu leeya yuqadamu lcidqu ayaa la horumarinaya oo munajazatun tabarucaad munajaza ayaa kulmay qudima alawalu falawalu midba miduu ka horreeya ayaa la horumaray xataa yatima hulusu inta uu huludku ka dhammaystirmayo tabarucaad munajaz oo ayaga aan mowdka lagu xidhin ee la gooyey masalan xorayn iyo waqaf iyo sadaqaysi oo go-an oon mucallaq ahayn ayuu sameeyey midba midku ka horreeyaa laga horraysiinaya ilaa inta uu huludka ka dhammaanayo wixii markaas huludkaas gaadhi waaye ee ka bataa macnaha warasadii bay u hadhayaan oo dardaarankii ma noqonayaane intii la dhexlayay bay noqonaysaa fa in wujidad haddaba haddii la helo dufcatan mar keliya ayaa la helay wataxada aljinsu jinsiga shaygaasina waa midaysan yahay ka citqa cabiidin waba addooma xorayntood ow ibraahi jamcin ama qolo beriyeelkood iyo saamaxaadood uqrica fi lcitqi xoraynta waa loo qori tuurayaa waqusida fii gayrihi kayrkiina waa loo qaybin waxau sheekhu leeyahay haddii masalan tabarucaadkaa munajasga ah ee go-an ee aan ayagu mucallaqa ahayn ayaa mar qura ayaa la helay dufca mar keli ah oo mar keliyana waxay ku wada dhici karaan laba arrimood uun imaa in isaga ay ka timiyo masalan in la weydiiyo oo la yidhaahdo waxaa miyaad samaysay miyaad kaa xoraysay miyaad ka sadaqadaysatay miyaad ka waqaftay oo u yidhaahda haa isagu ka jawaabo ama wakaalo masalan inuu qofna u wakiisho sadaqo qofna waqfi u wakiisho qofna cidqi u wakiisho dabeedna uu dadkii uu kalada ahaayo wakiisho hal mar ay wada ridaan wixii markaa tabarucaadka hadii mar qura la wada hela buui wataxadal jinsu jinsigooduna uu isku mid yahay ka citqi acbiidin masalan waa addooma xorayntood oo shantii addooneed lahayd miyaad xoraysay haa buu idhi ama shan nin buu kala wakiishayoo mar qura ayay wada xoreeyeen oo ibraahim jamcin ama jamac buu beri yeelay oo addoommadan wuxu uhi waan idin wada xoreeyey mar qura ama wuxuu yidhi waan idin wada beri yeelay buu yidhi oo waan idinka saamaxay wuxuaan idinku lahaa uqrica fi lcitqi marka ay xorayntahay waa loo qori ridayaa si aanay u imanin addoon ba inay midba bar ka xoroobo xadiidka imaamu muslim uu wariyey ayaa wuxuu ahaa nin ayaa wuxuu xoreeyey lix addoonoo uu lahaa markuu sii dhibanayey maal kalena muu lahayn dabeed rasuulka ayaa u yeedhay markuu yeedhay baa saddex qaybood buu ka dhigay oo lababa qori buu ka dhigay waa u qori riday labadii qorigii u soo baxayna wuu xoreeyey afartii kalena addoomma ayuu ka dhigay marka haddii mar qura la wada hela buui oo jinsigooduna isku mid yahay tabarucaadka waaba citqa cabiid ama ibraahim jamcin jamac buu saamaxay oo wuxuu kulaa uu ka beri yeelay actaqtuku waan idin xoreeyey bu addoommada yidhi dadkii wax kulahaana wuxu uhi waan idinka beri yeelay uqrica fi lcitqi markay xorayn tahay waa loo qori tuuraya waqusida fii kayrihi qiim ahaan ayaa loogu qaybinayaa marka ay kayrkii tahayna markay masalan ibraha iyo beriyeelkaa tahayna dee qiim ahaanun baa loogu qaybinayaayo masalan haddii waxaa lagu wada lahaa dee ay sinaayeen ay isku mid ahaayeen mid walba huludka ayuunbaa la odhanaya inteebuu noqonaya masalan midba boqol ba midba laba boqol baa lagu lahaa wuxuu haysay markaa lix boqol ba iyaguna saddex bay ahaayeen waxaanu ku lahaana lix boqol be dee midba boqolunba markaa ee ka saamaxmaya labada kalena waa lagu yeelanayaa wain ikhtalafa hadduu jinsiga tabarucaadku iskhilaafo oo watasarafa uu kalaa u ay tasarufaan fain lam yakun fiiha citqun haddaanu ku jirin qusida huludkii waa loo qaybin wain kaana haddii cidqi ku jiraan qusida in huludkii ayaa loo qaybinaya wa fii qowlin yuqadamu lcitqu citqiga ayaa la horumarinayaa waxau leeyahay sheekhu halkii ay waxaynu idhi haddii mar qura wixii la wada helo tabarucaadkii oo jinsiguna midoobo halkan wuxuu yidhi tabarucaadkii mar baa la wada helay oo mar bay wada dhaceen laakiin jinsigooda ayaa kala duwan oo siday ku suurto gelaysaana dee waa inay nimadu wakiishay tasarufaanoo mar wixii wada ridaan masalan taa hore misaalkeedaasi tan dambe weyn misaalkaasi ku siiyeyo taa hore ayada mar hadduu jinsigoodu isla mid yahay isagunbaa mar wuxuu odhanay waan idin wada xoreeyey ama waan idinka wada saamaxay laakiin tan dambe marka jinsigoodu iskhilaafsan yahay ayay laba un ku iman kartaa mid in la weydiiyo oo la yidhaahdo masalan waar sadaqada iyo waqafka iyo hibada iyo xorayn isku jinsi weeyaan ma adiga ayaa sameeyey haa uu yidhaahdo ama inuu masalan dhowr wakiil samayso miduu yidhaha qofkaa wuxuu hibe mid kalena yidhaha shaygaa iibi mid kalena yidhaha shaygaa sadaqadayso oo weliba ka iibkana iib jaban oon qiimihiisa aan ka sii uu yidhaahdo markaasay hal mar wada sameeyeen taasay ku iman kartaa iyagoo waxaan jinsiga tabarucaadku ay iskhilaafsan yihiin isla markaa dufcaana wada dhacaan wuxuuhi markaa hadday iskhilaafaan jinsiga tabarucaadku oo waxaa tasarufay qaar wakiila ninkan muusiga dardaarmaya qaar wakiishay baa tasarufo mar wada riday wuxuu leeyahay haddii aan cidqi ku jirin ee masalan ay yihiin waxani hibe iyo sadaqa iyo waqaf iyo wax noocaasan weeye wax cidqi la yidhahda kuma jira quslida uludkii waa loo qaybinoo xagga qiimo ahaan ayuunbaa lagu qaybinayaa intay ulus noqotaa ayuunbaa waqfi iyo sadaqaba gelaysa iyo hibadaba oo saasaa loogu qaybinayaa wain kaana hadduu tasarufkaagu kalada cidqi ku jirana quslida uludkii waa loo qaybinayana oo labadoodiiba sidaynu hore usoo sheegnay waa loo qaybinaya oo cidqigana intii kaga hagaagtuunbaa ka xoroobaysa addoommada xaggan kalena intii uludka ayana kaga hagaagtaa ayuunbaa ulusahaan u baxaysa oo intii ka soo hadhayna waxay noqonaysaa wax la dhaxlo oo dhaxalkii iyadu gala wa fii qowli yuqadamu lcidqu qowl wuxuu leeyahy cidqiga iyo xoraynta ayaa la horumarinaya walow kaana low cabdaani hadday laba addoono sugnaadaan faqad oo keliya saalimun iyo wakhaniman ma la kala yidhaahdo fa qaala uu yidhaha dabeed in actaqtu saaliman haddaan haniman haddaan xoreeyo fa saalimun xorun weeye uma intaa dabadeed ayuu actaqa khaniman fii mowtii xoreeye cataqa wuu xoroobaya walaa iqraaca wax qorituurina iman maayo wuxuu sheekhu uhi masalan nin baa laba addoon buu lahaa oo keli ah keli adaari wuxuu uga jeedaa bimacnaa addoommo kale ma lahayn addoommo kale ma lahayn maal kale wuu lahay addoommuunbuu labadaa lahaa magacyadoodana waxaa la kala odhan jiray buu ihi saalim iyo khanim dabeedna tacliiq buu sameeyeyo wuxuu markii hore yidhi haddaan khanim xoreeyo saalimna waa xor oo way isku xidhan yihiin haddaan khaanim xoreeya kan kalena isna waa xorobaya waa raacaya dabeedna isagoo sidii ah ayuu xanuunsaday xanuunkii uu ku dhintay ee maradulmowdkiisa noqday ayuu khaanim addoonkii la odhan jiray ku xoreeyey maxaa ku xidhnaana haddaan khaanim xoreeyo saalimna waa xoroobayaa meeshiina waa maradulmowd baa soo galayoo dee ulus wixii ka badan looma ogola cataqa addoonkaa khanim la yidhaahdaa wuu xoroobayaa oo isagaa horta xagga xornimada ka horreeyey walaa iqraaca wax labadoodana loo qori tuuri maayo labadoodana loo qori tuuri maaye kaa horreeyey ayuunbaa xoroobaya maxaa yeeley haddii loo qori tuuro dee waxaa dhici karta in xornimadii ay saalim usoo baxdo saalim hadday usoo baxdana waxaa dhacaya inuu khaanim addoomoobo hadduu khaanim addoomoobana kan kale ma xoroobayo dawrkii ayaa meesha iyo tasalsulkii baa ka soo gelaya waana weliba masalada marka maal kale jiro ee dee uun mid ahaantood uun uluska noqonayo weeye haddii aan labadooda magax kaleba jirin dee khanim inta ulus kaga hagaagta ayuunbaa ka xoroobaysa iskaga soo gudub walow awsaa hadduu dardaarmo bicaynin xaadiratin buu dardaarmay hiya iyadu ulusu maalihi maalkiisa uluskiia wa baaqiihi baaqigiisana qaayib waa maqan yihin lam tudfac kulluhaa ilayhi loo dhibi maayo fi lxaali xilligan wala saxu annahu laa yatasalladu kuma dirmi maayo cala tasarufi fi hulusi aydan huluskana ku tasarufi maayo waxa uu sheekhu leeyahay haddii masalan shaksi ayaa xooluu lahaa kaba soo qaad saddex gaadhi buu lahaa saddexda gaadhi way isku qiimo isagoo laba ay ka maqan yihiin midna uu la joogo labadii baabuure kalena misaal ahaan maqan yihiin ayaa kii xaadirka ahaye joogay buu u dardaarmay لشخص ولو أوصى بعين حاضرة هي ثلث ماله أي شخص ودردارنا صدح لبابنا مثال كان واسكو قيمه وباقيه غيب مالك انتي سي كان هو مقنتهي والله ما هيو هذا غوبتن ما جوجتو وصدح ذا بابور بينكم مثالين midna uu joogo labana maqayin isku qiimahana ah ogobay markaa dee baabuur baa sulisahoo dardaaran ahaan loogu ogol yahay markaa kii joogay ayuu shaksi u dardaarmay intii kalena waa maqantay lam tudfac cayntaa hadda joogta kulluhaa dhammaanteed ilayhi loo dhibi maayo ninka u dardaarmay filxaali hadda maxaa yeelay waxaad dhici kartaa dee intii maqneed labadii baabuur ay maqnaabay inay dee aafa ku dhacdayoo dee ayba baaba-een baaba dhici karta ama gubteenba ayaa dhici karta maxaa markaa la samaynayaa dee inta intii kala imanayso waa inaan gacanta loo gelinin walasaxu annahu laa yatasalladu cala tasarruf fi thuluth isagii ninkii loo dardaarmayna yacni ku dirmi maayo laa yatasallad ku dirmi maayo cala tasarruf fi thuluth war bal haddaba waa hagaagaydi ka yeelaye bal tanuun haddaba saddex meeloodoo meel uuna siiya haddaba kollaba miyaan ka yaraysanayaa ama kanoo dhan baan wada qaadana labada kale afayoobaan lahaa ama dee haddii labadaa kaleba la waayo kanuun baan saddex meeloodoo meel qaadan lahaaye meeshaydaa aan ku shaqaysto aan ku tasarufaya ii dhiiba taasina ma bannaan oo ku dirmi maayo maxaa yeelay dee isagu qofkani loo dardaarmay qaadashada uu huluska qaadanayaa waxay ku xidhan tahay inay dadkii dhexlayeyna helaan saddex meeloodow laba ahaan inay iyaguna helaan markaa ninkii waaridkaa dhexlayena dee la odhan maayo shaygan jooga saddex meeloodow laba adigu ku tasarruf la odhan maayo maxaa yeelay halkaana waxaa dhici karta shaygii maqnaa inuu bad qabo oo shaygani dabeed ninkan loo dardaarmay uu leeyahay sidaa daraaddeed baan markaa midkoodna aanu shaygii ku tasarufaynin inta kaa maalkaa maqan ama laga helayo ama dee laga waayayo faslun fii bayaani اlmaradi اlmakuufi wاlmulxaqi bihi waxaynu soo tilmaannay qofku marka uu xanuunsado ee marad maradka makuufka la yidhaha ku dhaco ama marad اlmowt in aan loo oggolayn saddex meeloodow meel wax ka badan maalkiisa inuu ku tasarufo looma oggola haddaba waa kee xanuunka iyo waxa la haleeshiiyey ee keenaya qofkii in intaa dheeraadkaa laga mamnuuco ee la odhan karo qofku markuu xaaladdaa ku jiro ayaan loo ogolayn saddex meelood meel wax ka badan inuu dardaarmo ama inuu bixiyo ku tasarufo xanuunkaa noocaasa baynu caddaynaya idaa danannaa markaan u malayna buu yidhi almarada xanuunka makhuufan mid cabsi loo geeri looga cabsanayo lam yanfud ma fulayo tabarucun bixin zaada cala hulusi ka kordhay saddex meelood meel ka kordhay fain baraa hadduu bogsado nafadahu nafada waa fulayaa wain dananaahu haddaan u malayno hayra makuufin midaan cabsinayn oo famaata u dhinto fain xumila cala alfaj'ati geeridaa haddii kada lagu xambaaro nafada waa fulaya wailaa haddii kale famakuufun waa marad kii marad makuufka ahaa waxau sheekhu leeyahay haddii aan xanuunka u malayno makuuf macnaha mid looga baqanayo geeri inuu qofka ku keeno xanuunka hayaa waa xanuun looga baqanaya geeri inuu ku keeno dee xanuunna waa xanuun iska caadiyo qofka gaws yar xanuunay iyo madax yar wareeray iyo waa xanuunno caynkaasa midna waa mid aynu ka shakano sir war madaxkan ka kici maayo marka wuxuu leeyahay sheekhu markaan xanuunka u malayno mid makuuf oo geeri looga baqanayo lam yanfud tabarucun zaada cala hulud mar haddii xanuunkiisa aynu sidaa u aragno tabaruca iyo waxbixinta ka dheeraadka ah saddex meeloodoo meel ma fulayo saddex meeloodoo meel wixii ka dheeraad ah ma fulayo mawquuf ayuu noqonayaa wuu ka xajirisan yahay intaa maxjuurka markaynu soo tirinaynay dadka tasarufka laga xajiriy waxaynu nii qofkaa xanuunsanaya lixaqi lwarata ayaa loo sharay oo saddex meeloodoo meel wax ka badan kuma tasarufi karo fain baraa buu ihi haddaba bal waynu ka joojinay markii hore u xanuunsanayey ayaa masalan wuxuu haystayba ka soo qaad saddex milyan markaasaa wuxuu ihi laba milyan baa ninkaasi ama aanu dardaarmay buu yidhi horta milyan wuu isagu waa iska soconayaa milyanka labaad baynu joojinaynaa fain baraa hadduu bogsado nafada wuu fulayaa milyankii kale waxaa la odhanayaa siiya dee ciddii uu siiyey waayo qofkii waa saaxi oo tasarruf buu leeyahay markaa wain dananaa wakayra makuufin ninkii waa xanuunsanayaa xanuunkiisiina midaan cabsi lahayn oon geeri looga cabsanayn baanu aragnay famaata dabeedna ninkii waaba qurbaxayba waxna wuu bixiyey intii uu xanuunkaa yar ku jiray waxna waa bixiyey saddex meeloodoo meeshii ka dheerna wuu bixiyey fain xumila mawtkaa haddii lagu xambaaro cala alfaja calaa mowti alfaj'a haddii mawtulkaflow lagu xambaaro layo war ninka balaayin baa kusoo booday xanuunkii hore maaha ee dee iska wuu yar dawaqsanaaun ama goos baa yar xanuunaye war ninka wadna haystay ama balaayo kalaa ku dhacdun haddii la yidhaahdo mawtul mawtulkaflaa ku dhacay haddii la yidhaahdo nafada tabarucaasi wuu fulayaa oo dee xanuunkiisi xanuunkii wax lagu xajrinayey ma aha geeridana dee waa xaggee alunbay kaga timi xanuunkii lama xidhiidsanayn wa ilaa haddii kaloon fajca lagu xambaarin ee waa xanuunkii oo soo socday masalan dee markii hore calooshun baa yar xanuunaysayo dabeedna wuxun baa laga wadaco calooshaa socotay dabeed maalin dhan bay soconaysa ama laba cisho fa makuufun xanuunkaasi waxa uu inoogu caddaaday geeridaa ula xidhay inuu xanuun makuufa yahay idan mar haddii xanuunkii uu saa noqday oo aan mawdkii fajca lagu xambaarin ee uu soo jiitamay xanuunkiisaasi waa makuuf waa kii cabsida lahaa ee xajirinta keenayey markaa uludka wixii ka dheeraada waynu joojinaynaa uludka wixii ka dheeraada markaa waynu joojinaynaa walow shakaknaa haddaan ka shakina wuri fii kownihi hayntiisa makuufan uu yahay lam yahbut ku sugnaan maayo ilaa biabiibayni xurayni laba abiib oo xor ah mooyaane cadlayni oo caadiliin ah mooyaane waxau sheekhu leeyahay haddii masalan aynu ka shakina xanuunkan ninkii waxbuu bixbixiyo dabeedna waxbuu kala faraqi xanuunkiisiina waynu ka shakinay war ninkan iminka macaadibayo xanuunkan hayaan waa xanuun yaroo iska caadi ah oo waxaanuu bixiyey macaadiba mise ninku walay waa maradkii makuufka haba hayo oo dee saddex meeloodoo wax ka badan looma ogola saddex meeloodoo meel wax ka badan looma ogolan miyaabaa la isku qabtay lam yahbut ma sugmayo inuu makuuf yahay iyo inaan makuufayn ilaa biabiibayni biqowli abiibayni laba abiib hadalkood mooyaane laba dhakhtar hadalkooda maku sugnaan karaa xorayn oo hore cadlayni oo caadiliin ah xayla xaq aadami ayaa ku tacalluqay oo wuxuu wuxuu dhex warwareegayaa dee ninkan loo dardaarmay iyo kii waaridka ahaa ee ninkan dhexalgiisa lahaa marka waa inuu laba dhakhtar oo markhaati gal ah waa inay yihiin markaa dumar iyo nin iyo laba dumarah iyo kuma sugnaanayaan haddii aan dee waxani wax markaa dumar meelo hoose ka hayo oo dee dumarun ay ogaan karaan aanu ahayn markaa rag unbaa laba nin oo dhakhtarraah oo caadiliin unbaa lagu kaaftuumaya wa min almakuufi haddaba xanuunkaa makuufkaa waxaa ka mid a quulandun baa ka mid a wadaatu jamin baa ka mid a wa rucaafun samboor baa ka mid a daa'imun iyo waysaanun shuban wadiqun khilaafeen tacriifka haddii maradu mar sidaa daraaddeed bay markaa intay iskagaba tegin tacriifkii ayuunbay qaarkood tiriyeen wixii lamidana markaa waa looga qiyaas qaadanayaa ka waa qabsinkii isagu wuxuu kan ku fasirayaa waa raashinkii oo masalan xiimaha waa tibay daatu jambidu waxaa leeya waa waa nabar markaa dhinaca markaa qofka kaga dhacayo xaggaa hoose oo biwajacin shadiid dabeetana markaas yaraa ku furmayaano uu ku halaagsamayaa qofku daatu jambintuna waa tibaydi wa rucaafun rucaafku isagu waa gororkii ama samboorkii waa waxaa dhiiggaa ka imanaya sanka daa'imun oo joogto ah haddii masalan dhiig yaroo day qofka marmar way ka yimaadaan haddii kaasi uu iska dhiig yar yahay wax dhibaataa ma laha laakiin hadduu joogto yahay ayuu dhibtiisa leeyahay beri dhaweed baa nin dhakhtara oo dhakhaatiirtan qaliinka ka mida ayaa waxaa sankaasunbaa dhiig ka furmay ninkii dhakhtarka maanu catowgiisii la yaabnay waar maxaa kugu dhacay baanu dhi sawdiga intaa dadka qalaya ee waxaanoo cabanaani waa maxay waxaanaa khatartiisa garanayaa buuhi anugu nasiib wey waxaanaan anugu khatartiisa garanayaa buuhi marka hadduu joogto yahay dee halistiisuu leeyahay wa ishaalun mutawaatirun ishaalkuna waa shubankii waa shuban isaguna dee wada socdo jirhkii baa isna ku fuuqbaxaya oo haddaan dee qofka wax ilaahay la gaa wax lala gaadhin isna waa dhimanaya wadiqun wa minhu diqun baa ka mida isna waa wadna gariil waa xanuunada wadnaha ku dhaca un weeyaan wabtidaau faalijin xanuunkaa isna faaliga la ydhahay markaan naqana aadkayna ugu badan allah inaga najeeye isaguna kaa weeyo waa labadaa dhinac mid ahaantii oo markaa qalal uu ku dhacaya ama shaqayn waayaya wa khuruuju acaamin cunto soo bixidda ayra hayri mustaxiilin waan isbedelin cuntadii oo sideedii ah sidii uu halkan ka geliyo xagga dambe ka keeno oo xanuun markaa daraaddiina uga keeno kaasina waa marad makuufa weeye aw yakhruju bishiddatin wawajac ama wuxuu ku soo baxayaa xanuun iyo si adag buu usoo baxayaa yani qofkii oo ducda oo xanuunsada ayuun bay kaga imanaysaa ama masalan shiddo iyo wajaac ma jiree macahu damun dhiig baa la socda oo dhiiga ayaa markaa isagiina uu saxaroonaya xanuunada noocaasi waa xanuunada makuufka la yidhaahdo wa xuman muطbaqatun ama mubiqatun ama muabiqatun waa xumadda xuman muaqatun ama mubiqatun waa xumadda laazimada ah iyaduna joogtadaa weeye aw hayrihaa ama xumadda mubiqada kayrkeed macnaa xumadihii kale taa joogtay ama kuwii kalena ayaguna waxay noqonayaan maradka maquufkaa bay gelayaan oo xumadda ayay magacyo ay u kala sansameeyeeno ilaa shan noocbay ayy magac bay ku sheegaan markaa xumal wardi mid bay yidhahdeen waa ta maalin kastaba qofka haysa xumal hib waa ta maalina timaada maalina ka maqnaata xuma ulud waa ta laba cishanaad timaado laba maalina ka maqnaata xuma akhaweyn laba cishana way imanaysaa laba cishana way maqnaanaysaa ila ribca ayada xumadda xuma ribci la yidhaahdo maquufo maaha ayadu maalina qofku way haystaa laba cishana way ka maqan tahay hali labadaa cishay ka maqan tahay ayuu qofku iskaga yar xoogaysanaya wlmadhabu madhab waxa weeye anahu yulxaqu waxaa la haleeshinayaa bilmakuufi maradkaa makuufka waxaa la haleeshiinayaa asru kufaarin gaalo qafaalashadeedii ictihaaduu ka caado yeeshay qatlal asraa dadkay qafaasheen inay dilaan waltixaamu qitaalin iyo dagaal hilboobay bayna mutakaafi'ayni laba isu dhigma iyo wa taqdiimin horumarin liqisaasin loo horumariyo aw rajmin ama dhagax ku dilid wadiraabu riixin waa dabayshii oo gees walba ka timaada wahijaani mawjin iyo mawjad ku kacda fii raakibi safiinatin kii doonta fuushanaa wa dalqu xaamilin gabadhii uurka ahayd foosheedii weeye wa bacda alwadci intii ay umushay dabadeedna xanuunkeedu waa maquuf maa lam tanfasil ilmashimatu intaan mandheertu ka soo dhicin waxau leeyahay sheekhu halkaa markuu inooga tilmaamay xanuunadii maquufka ahaa buu waxyaalo la haleeshiiyey ma halkan inooga raacinaya marka xanuunadaa aynu soo tilmaannay haddii masalan qofka isagoo ay hayaan uu wax bixiyo ama dardaarmo saddex meeloodoo meel ayuunbaa fulaya waxaa uu sameeye wixii ka badanna ma fulayaan kuwana ayana